habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneyso washington
waa fiidnimo jimcaha bisha disembarna ay tahay lixiyo toban sanadka laba kun lixiyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo jaamac buulle jaamac
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xubnaha muranka ka taagan yahay ee baarlamaanka soomaaliya ay soo saareen guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka
warsaxaafadeed aan soo saarnay oo aan ku diidayno in aysan sax ahayn go-aanadaas ay nimankaas guddiga xalinta khilaafaadka ay qaateen wayna dhacdaa mararka qaybtood murashaxiin marka u dammaysa dareemaha inayan hoob helayn badan marka ay sidaas kaga baxaan nidaamku wuxuu leeyahay isagoo fadhiyay la mid tahay guud ahaan dowladda dhexe guddiyadeeda awood fara badan ma leh ama mid khilaafad ha ahaado ama mid doorasho ha ahaa
waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
war qoraala oo ka soo baxay xafiiska ergeyga kaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya michael kittin ayaa lagu sheegay in shir jaraa-id wakiilada beesha caalamka la sheegay yeesheen guddiga madaxda bannaan aan ku celiya dhegeystay in shir jira ay guddiga wakiilada beesha caalamka la yeesheen guddiga madaxa bannaan ee xalinta khilaafaadka doorashooyinka soomaaliya ay ka dalbadeen inay bixiyaan faahfaahin la xiriirta diiwaanka kuraasta la sheegay in lagu muransan yahay oo ay guddigu soo celisay warkan ka soo baxay xafiiska mudane kittin ayaa lagu sheegay in guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ay horay beesha caalamka ugu gudbiyeen diiwaan ay ku qoran yihiin afar iyo labaatan xubnood oo khilaaf ka taagan yahay doorashadoodii xubnimo ee aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya hase ahaatee ay guddidu dhowaan si rasmi ah warbaahinta ugu faafisay kow iyo toban xildhibaan oo khilaaf ka taagan yahay oo keliya taasina ay keentay in wakiilada qaramada midoobay ee soomaaliya iyo waddamada caalamka ee daneeya geedi socodka doorashooyinka soomaaliya ay faahfaahin dheeraada uga baahan yihiin guddiga xalinta khilaafaadka sida ay afar iyo labaatankii kursi ee ay horey usoo sheegeen uga soo reebeen koo iyo toban kursi oo keliya waxaa war-saxaafadeedkan lagu sheegay in guddiga looga fadhiyo sharaxaad la xidhiidha jidkii loo maray haddii la xaliyey khilaafkii ka taagnaa saddex iyo tobanka mudane ee aan lagu darin diiwaanka cusub haddii aan xal loo helin kuraastaasina ay faahfaahin ka bixiyaan sababta ay uga reebeen liiska ay dhowaan soo saareen war-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in haddii aan lagu darin kiisaska khilaafku ka taagnaa gaar ahaan kuwii murankoodu aadka u cuslaa ay boqon goynayso guud ahaanba habsami u socodka doorashada waxaa warqadan loo kala diray madaxweynaha dowladda federaalk ah ee soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka ra-iisul wasaaraha iyo ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale madaxweynayaasha maamul goboleedyada soomaaliya ee kala ah puntland jubbaland koonfur galbeed galmudug iyo hirshabeelle
madaxweynaha la doortay ee mareykanka donald trump ayaa wareeg kale oo ka mid ah kulankiisii mahadcelinta guushii gacanta ku siisay inuu ku guulaysto doorashada madaxtinimada waxa uu shalay oo khamiis ah uu ku weeraray afhayeenka sare ee obama isagoo ka hadlaya magaalada hershi ee gobolka pennsylvania ayaa trump waxa uu cambaareeyey xogayaha saxaafadda ee madaxweyne barack obama ee josh enest oo shaki ka muujiyey magacaabidda xubnaha xukuumadda trump oo uu kaga hadlay qaar ka mid a shirarkiisa xogsiinta warbaahinta waxa uu trump yiri waa nin doqana john enest ma ogi haddii uu madaxweyne obama leeyahay xogayo saxaafadeed oo saxa waxaana u intaasi ku daray inay muhiim tahay in dad saxaafadeed khibrad ku leh in halkaasi la keeno ayuu trump hadalkaasi ka sheegay isagoo la hadlayay dadkii isugu soo baxay goobta trump ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo xogayihiisa warbaahinta maalmaha soo socda madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa wacad ku maray in maraykanku uu tillaabo ka qaadi doono dowladda ruushka ama dowlad kasta oo isku dayda faragelin la sheegay in lagu sameeyey doorashooyinka madaxtinimo ee dalkan ka dhacay bishii nofembar ee aanu kasoo gudubnay waraysi uu siiyey raadiyaha n b r ka maraykanka oo la sii daayay jimcihii saakay ayuu sh- ku sheegay inuusan shaki ku jirin in dowlad kasta oo isku dayda inay farageliso doorashooyinka maraykanka laga qaado tillaabo ha- xaadirkana ay arrintaasi taagan tahay war khamiistii ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu si toosa saameyn ugu lahaa faragelin la sheegay inuu ruushka ku sameeyey doorashadii madaxtinimo ee maraykanka ee bishii hore ruushka ayaa eedeymahaasi waxa uu ku tilmaamay wax lagu qoslo
daadgurayntii dad magaalada xalab ku go-doonsanaa ayaa la hakiyey waxaana go-doonsanaantaasi ay saamaysay kumanaan qof oo halkaasi ku dhaqnaa qarxyo ayaa saaka laga maqlayay meelo u dhow kolonyo dad ah oo doonayay inay magaalada isaga baxaan warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in mucaaradku ay ku xadgudbeen heshiiskii xabad joojinta manacadda goorta daadgurayntaasi dadka ay dib u bilaaban doonto goorsii horeysayna madaxweynaha ruushka ayaa sheegay in wadankiisu uu kala shaqaynayo turkiga inay dib u bilaabaan wareeg kale wadahadallada nabadda siiriya looga galayo si loo gaaro xabad joojin guud ahaan wadanka intiisa kale isagoo maantoo jimcaha ka hadlayay wadanka jaban oo uu booqasho ku joogo ayuu valadimir putin waxa uu tilmaamay in isaga iyo madaxweynaha dalka turkiga rajeb dayib erdogan ay soo jeedinayaan in la qabto wadahadallo dhex mara dowladda siiriya iyo mucaaradka kaasoo laga yaabo inuu ka dhaco caasimadda khazakhstan ee astana
kulanti wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee faaqidaada waxaa inoo soo diyaarisay sahre cabdi axmed iyada ayaana idinla socodsiinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegi doonno khilaafka ku salaysan koob iyo tobanka kursi ee guddiga xalinta khilaafaadku ay laaleen kuwaasoo ay sheegeen inaysan ansax ahayn doorashadooda ay tahayna in dib loogu celiyo doorasho haddaba maalin kadib markii guddiga xalinta khilaafaadka ay soo saareen liiska koob iyo tobankaasi kursi ee dib doorashada loogu celinaya ayaa guddiyada doorashada ee maamul goboleedyada waxa ay qaadaceen liiska guddiga xalinta khilaafaadka taasi oo dhinaca kale cirka ku sii shareertay khilaafaad hor leh oo ka dhex muuqanaya guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddiyada doorashada ee maamul goboleedyada dhammaan maamul goboleedyada ayaa war-saxaafadeedyada ay soo saareen waxa ay sheegeen inaysan cidno kaga hibaysanin doorashada xubnaha ay soo gudbiyeen ee xildhibaanada ee magaalo madaxyada maamul goboleedyada lagu doortay haddii aan ku hormaro maamulka koonfur galbeed oo shan ka mid a kuraasta koob iyo tobanka ah ee lalaalay ee xaggooda ka imaanayaan ayaa waxaa xubnaha la sheegay in doorashada dib loogu celin doono ka mid a sheekh shaacir sheekh maxamed samre ibraahim cumar muna khaliif sheekh abuu maxamed siciid cabdulaahi iyo nadiifa aadan isaaq haddaba markii uu soo baxay go'aanka ay ka qaateen arrinkaasi guddiga doorashada ee maamulka koonfur galbeed ayaa waxa aan kula xiriiray khadka taleefoonka maxamed cabdulaahi mursal oo isagu ah guddoomiyaha guddiga doorashada ee maamulka koonfur galbeed wuxuuna iiga jawaabay su'aal ahayd siday u arkaan dhankooda ama ay uga falcelinayaan eedaha la xiriira in musuq maasuq awgeed loo diiday shantani kursi dibna loogu celinayo doorasho walaal sahre waa mahadsan tahay sidaad la socoto markay soo saareen warqadaas aan ka jawaabnay war war-saxaafadeed aan soo saarnay oo aan ku diidayno in aysan sax ahayn go-aanadaas ay nimankaas guddiga xalinta khilaafaadka ay qaateen oo aan ku salaysnayn maxaa la yidhaahdaa wax hab loo raaco oo oo dacwo loo qaado aan aan ku salaysnayn oo xaqiiqda ku salaysnayn marka sidaas daraaddeeda go-aankan wuxuu yahay inaan maxaa la yidhaahdaa aan kasoo horjeedno arrinta iyada ah waa gartay marka aad leedihiin waa ka soo horjeednaa guud ahaan arrinkaasi sida uu wax u dhacay ama laydinkugu soo celiyey maxaad cuskanaysaan doonaan ma in doorashadii sidii la rabay aad u qabateen oo rasmi ah ma in wixii idinka qaldamay se idinkaga qaldameen aan la idinla hadlin maxaa maxay ta waxa aad diidan tihiin waxaa waxaan cuskanaynaa doorashooyinkaas sidii loogu talagalay inay u dhaceen oo wax ka qaldanaya haba yaraatee aysan jirin oo dad musharaxiin ahoo laga adkaaday ama laga guulaystay oo aqbali waayo natiijadii waxa ay geeyeen ay yihiin wax ka qaldanaayan aysan jirin wax laga warsaday oo lagu qanco natiijooyinkaas iyo doorashooyinkaas oo guddiga ay la yeesheen guddiga doorashooyinkana ma jirin sidaas daraaddeed aan u diidnay inay sax ahayn oo Waa iska gartay.
siyaasadaysan yihiin oo dana gaar ee laga lahaay noola muuqatay yaa kaley kula tahay danahaasi gaarka ah waa iska garan kartaa waxa waaye dadkan in, uh, in qofka musharaxa ama ama ama siyaasiyiin ee kusoo hingoobay inay eh, kalsoonidii dadkooda ay heli waayeen inay gadaal kasoo riixayaan oo oo maaragta eh, laga yaabo in in uh, aysan ku qanacsanayn eh, wixii meesha ka dhacay waa gartay Een, koonfur galbeed waxa ay ka mid ahayd meelaha ugu khilaafka badan intii doorashadu ay socoto qaylo dhaan fara badan ayaa ka imaanaysay waxaa jirta in odayaasha dhaqanka ee saxiixayaasha ee boqol soddon iyo shanta ah een, sidoo kale ugaas ku jiray ee, oo xubnahan hadda la soo celiyey mid ka mida ka dooday waa malaaq ibraahim macalin cali laga saaray hoolkii shirka dadka qaarkood waxay dhahayeen xataa markii la saarayay booliis ayaa si xun ula dhaqmay Een, dadkii asaga uu waday ama odayaasha saxiixayaasha ee wadeenoo adinka laydin keenay dadaan ahaynoo erga ayaa la qoray si dad kale loogu qoro arrimahaasi maxaad ka leedahay warkaas been abuur waaye eh, ma jiro em, eh, maxaa la yidhaahdaa in eh, qof xoog hool loogu saaray ma dhicin eh, laamaha amniga wareysan kartiin laakiin warar la buunbuuniyey oo meelaha lagu qorqoray waa waa iska jiri kartaa mada kale uguma raacsini inay ahayd koonfur galbeed meelaha ugu khilaafka badan meelaha ugu eh, eh, waxay ahayd meelaha doorashooyinka ka dhacaya ay la mid ahayd ama waa ka buuq yarayd Eh, sidaad la socotana kuraasta halkan koonfur galbeed lagu dooranayo waxay ahaayeen kuraasta ugu tira badan ee maamul goboleedyada Eh, marka waa jireen eh, dhaleeceen oo dhinaca u badan xagga iyo social mediaha oo dad ay wax iska qorqoraayeen laakiin wax xaqiiq ku salaysan ma jirin maamulka koonfur galbeed waxa ay ka mid ahayd intii doorashadu ay socotay meelaha hadalhaynta ugu badani ee ka jirta ee ah in kuraasta qeybo ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ay si musuq maasuqa eheladooda ku keeneen sidoo kale guddiga doorashada ayaa guddoomiyaha guddiga isagana gacanta lagu goday waxa aan weydiiyey mar kale maxamed cabdulaahi mursal waxa uu kaga jawaabayo eedahaasi dhankooda ah mar haddii ay wakhtigan u diideen shanta kursi ee lagu soo celiyey in wax musuq maasuqa uusan ka dhicin intii ay wadeen hanaanka doorashada sahroy warkaa sax ma aha Eh, waxyaabaha eh, aan eh, aan sheegayo oo aan xaqiiqda ku salaysnayn ay kamid tahay in in wax dacaayada aho oo warsuuqeeda la iska sheego oo la buunbuuniyo warar iska fadhi ku dirir ah oo soomaalidana si fudud ay ku rumeeyaan oo meelaha lala wareego laakiin waxa waaye doorashadaas si xalaal ahi u dhacday Eh, waad og tahay noocan doorashadan markii ugu horeysay oo soomaaliya ay ka dhacdo marka waxaa laga yaabaa dadka inay ku cusub tahay oo aan habraaci la wada fahamsanayn oo doorashada loo raacayay Eh, sidaas daraaddeeda keenayso in eh, dadka ay ay eh, murun iyo iyo dooda ay iska keenaan laakiin haba yaraatee eh, nidaamka halkan doorashada loo maray wuxuu ahaa kii sidii loogu talagalay oo maxaa la yidhaahdaa eh, eh, nidaamka madasha qaranka ay u dejisay si- si loo qabto eh, doorashooyinka labada kun lix- lix iyo tobanka hadda shan xubnood oo ka mid a xubnihii aad doorateen ayaa la soo celiyey guddigii xalinta khilaafaadka way diideen een, xubinnimadooda amaba baarlamaanka inay geli karaan inaysan ahayn wax saxa sida loo doorto aawadeed maxaa idinka go-aanaad samayn kartaan marka hadda ama Eh, tallaabadaad waan ku sheegnay- dhaqaaqaysaan waan sheegnay wixii naga ah, nagaga aadanaa inay eh, arrintaas aanan aqbalin oo saxna ahayn wax lagu celinayana aysan jirin oo iyagana xaq u lahaynba mandatekoodaba aysan ka mid ahayn inay inay kuraas shacabkooda doorteen dad la doortay inay celin karaan eh, eh, aan ka mid ahayn waxyaabaha aan la isla fahamsan inay ka mid tahay oo oo keenayo isfahamwaaga ee ka jira xagga oo eh, doorashooyinka eh, eh, labada kun lix iyo tobanka maamulka jubbaland ayaa iyaguna waxaa dib loogu soo celiyey kursiga cabdulaahi maxamed aadan waxa uuna ka mid ahaa kuraastii buuqa ugu badani ay ka dhasheen intii doorashadu ay socotay ayaa kursigaasi waxa uu abuuray xasarad xilli habeena waxaana jirtay in muddo laba cisho ah maamulka uu hakiyey doorashada sababo la xiriira buuq ka dhashay intii ay socotay doorashada isla kursigan waxaan su-aasha la xiriirta kursigan dib loogu soo celiyey aan weydiiyey siduu u arka isna maxamuud cilmi oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga jubbaland ee doorashada heerka maamul waa ku salaamaabaayo runtii saa loo socotaba statekan jubbaland doorashada habkii aan u qabanay waxay ahayd hab aada iyo aad u daafuran waafaqsanna habraacyadii doorashada loo qabtay annagu waxaa nala ku soo celiyay kursiga kan hadda aad sheegtay runtiina ma aysan ahayn wax saxa in kursiga nala ku soo celiyo waayo waxay ahayd go-aan uu guddigu gaaray oo uu ka fiirsaday oo uu raacay kursiga kan nidaamyadii loo dejiyey ee doorashooyinka ayuu maray waxaana lagu doortay xildhibaankii hore ee ku fadhiyey cidna lama qasbin cidna lama juujuubin dhibaato ka dhacdayna ma aysan jirin haba yaraatee marka waxaanu aragnaa in ay tahay seefti uu meelo kale ku socotay inay iska kaaya martay ayaan arkaynaa ama dana gooni a laga lahaa kursiga kale waa tahay maxamuud cilmiyo waxaa jirta in kursigan ay ku wada tartameen maxamed mukhtaar iyo shaacir oo horey xildhibaan uga tirsana ahaa dowladda haddana markii buuq fara badan uu dhacay habeen gacanqaad uu dhacay laba maalmood la baajiyey doorashada kadib ayaa markii dambe waxaa kusoo baxay shaacir waana kursiga hadda lasoo celiyo musuq maasuqa la sheegaya inuu ka dhashay maxaad ku diidantihiin taasi horta zahroy saad la socotaba annagu doorashadan waxay ahayd doorashada ugu daahfurnayd sidii beesha caalamka iyo dad badan ba ay sheegeen waxyaalaha annagu aan sidaas seriouska u qaadanay waxaa kamid ahaa in aan totally aan ahayn tolerancyaganaga ama u abayeelkanaga waxaa la yidhahda corruptionka wuxuu ahaa zero ma aanan ku dhaqmayn si muuqata in loogu dhaqmana maanan ogolayn doorashadii markii ay soo dhowaatay oo berri oo kaleeta la gelayo ayay ahayd markii aan aan tuhunay inuu jiro suspicion oo ah corruption waxaa jiro haddaan gadaal kugu yar celiyo heer anshax oo ay fiid samaysay oo markii qofka tartamaha uu buuxinayo applicationada ay ahayd inuu saxiixo ayaa jiray tartamo kastana wuu saxiixay heerka asagaana wuxuu diritiibooyin iyo habraacyo ayuu sameynayey waxyaalo ka mamnuuca in lagu dhaqmo ayuu sameynayey cidda waxyaalahaas ku dhaqmatana in lagala noqon karo murashaxnimada ayuu awoodaasna siinayey annagu anagoo aada uga taxadarayno maaragtay nidaamyadii naloo dhigay ee ahayd inaan raacno ayaa waxaan ogaanay in ay jirto corruption iyo maxaa la yidhaahdaa waxyaalo lamida in uu ku dhaqmay murashaxu arrinka asagaa caddaynteedii baan raadinay waa helnay waxaan disqualify garaynay ama aan ka joojinay murashaxnimadii iyo tartamihii uu ahaa ayaan ka joojinay wasiirka hore ee batroolka maxamed mukhtaar asagii markaan ka joojinayna laba xubnood oo kaleeto oo xildhibaan shaacir iyo nin dhalinyaro oo kale oo yaa yaa ku tartamay subixii dambe doorashadiina sidaas ayaa lagu galay waxyaalaha aan ku joojina waxaa kamid ahaa buuqii hadda aad sheegtay oo ahaa in maaragtay ay dhacday in dad ay ay ay si gooni ah mooday inay u sameynayeen fawdo diidanaana inay doorashadu dhacdo oo khaladaad noocaasa sameynayay waa joojinay maalinka ayad ahayd wax gacanqaadana kama dhicin wax dhibaataana kama dhicin musuq maasuqii aan dareenay darteed ayaanan u joojinay waa gartay odayaasha qaarkood dhaqanka waxaa kasoo burqanayay laftooda in wax isdabamarin ay guddigiina ay kala kulmeen qeybo kamida markii doorashada ay socotay dadka qaarkood mudanayaasha boqolkiiba boqol ayaa waxaad arkaysaa musha musharax ay dooranaysa dadka oo konton konton iyo kow ayaa doorata laleeyahy xubnood waa dhammaan xubnihii ergada ahaa taasi miyeyse musuq maasuq xataa ka dhex muuqan karin oo sidee hufnaan ay ugu jirtaa halkaasi runtii zahroy waxyaalihii aan aragnay dadku way kala duwan yihiin soomaalidu qaar baa weli waxaa u nool dhaqamadii wanaagsanaa ee ahaa isureebka iyo wadatashiga waxaad arkaysaa beela inta hameenkii doorashada la gelayay saddex kaanidayd jiray inay intay iskood u fadhiistaan ay isu soo tanaasulaan usoo qanciyaan ayagii oo isu tanaasulay noo imaanayay way dhacday waxaa kaloo dhacday murashaxiintu way kala xoog badnaayeen way kala aragti wanaagsanayeen way kala dadaal badnaayeen dadka ayaa kala jeclaa waxaad arkaysaa murashax ay dadkiisoo dhawataan oo ula tartamay murashax kale oo ay dadku wadan doorashahana sideedaba si ayadaa taqaano waxaan qabanaynana hal doorasho ma ahayne doorashooyin bay ahayd afartan iyo saddex doorashaan qabanay isku sina inay u ekaato lama filaynin qaar waxaa jiray murashaxiintu ay dadkoodii shaqo badan usoo qabtay oo jeclaayeen qaar ay necbaayeen oo kuwa ay jecelyihin ka hor imaadeen taa marka lama dhihi karo musuqmaasuq weeye waxaa la dhihi karaa dadka ayaa waxaa kala caddaa aragtidooda iyo sida ay maaragtay dadkooda u kala jecel yihiin waa gartay sida dad badan oo shacabka ka mida ay qabaan amaba ay qabi karaan guud ahaan soomaalida waxaa jirta in loo malaynayo in madaxtooyada soomaaliya iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalkaba ay raadad badan ku leeyihiin iyo gacmo gacmeen doorashooyinkii ka socday maamul goboleedyada intee in la eg ayay idinku lahaayeen haddii la fiiriyo madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya in ay maaragtay intii doorashada ay socotay xubnihii qaarkood la dooranaya intee in la eg ayay idinku lahaayeen inay cidday rabaan idin yeerin karaan amaba ay idinkala hadli karaan waad mahad mahadsantahay zahra inaad su-aashan weydiiso marka hore waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo maam annagu wixii noo sahlay doorashada oo aan ku noqonay in aan isbuucyo ka hor doorashadii oon soo gebagaboobin meelaha qaarna aanba bilaaban inaan dhammayno waxay ahayd gacma iyo faragelin la-aantii aan kala kulanay stageka jubbaland oo madaxweynuhu u horeeyo markaan doorashada bilaabanay madaxweynuhu isugu yeeray golihiisa wasiirada madaxweyne ku-xigeenadiisa iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo golaha baarlamaanka intabana uu u sheegay goobtaas iyo shaqadaas inay madax banaan tahay stateka jubbaland ka madax banaan tahay asna uusan faragelin doonin ayagana uu ka codsaday ama uu amray inaysan la faragelin arrinka isagoo sidii loogu talagalay u dharmay ayaa wuxuu noo sahlay in aan madax banaanaano shaqadanadeyna sidii loogu talagalay aanu qabsano t o aradii habraacyada iyo wixii loogu talagalayna aan sadar sadar u dul raacno madaxtooyada soomaaliya si toosa faragelin laguma aysan lahayn sababtoo halkaan maysan joogin tuhmooyinka ugu badan oon tuhmayno waxaa weeye kursigan aan nidaamkii loogu talagalay u raacnay oo doorashadii habkii loogu talagalay maxaa la yirahda aan u qabanay xeerkii asha ciddi ku xadgudubtayna aan maaragtay meel marinay in laga riixayo madaxtooyada waa tuhmaynaa waana tuhmo laakiin madaxtooyadu gacan fara badan naguma lahayn inaan wax soo saarno laakiin wixi aan soo saarnay diidmadeeda iyo ogolaashadeeda waa tuhmaynaa in ay kala jecel yihiin kuleelka la xiriira guddiga xalinta khilaafaadka xubnahan ay diideen ee ay laaleen waxa ay gaartay guud ahaanba soomaaliya gebi ka gebi dhanka puntland waxaa dib loogu soo celiyey doorashada inay tahay ku celisna loo sheegay labada xubnood ee cabdi maxamuud maxamed iyo sharma arki garaad saleebaan buraale si la mid ah maamulada kale ee la ologa ah ayay iyaguna soo saareen war-saxaafadeed ay ku diideen go-aanka guddiga xalinta khilaafaadka khaliif ow cali waa guddoomiyaha guddiga doorashada ee maamul goboleedka puntland waxaan kula xiriiray khadka telefoonka ee garowe arrinta haddaan kaaga waramo arrintaas runtii waxaan ku oran karaa annagu haddaanu puntland nahay waxaanu aada iyo aada isugu tiilaynay aanu aada iyo aada ugu dadaalaynay inaanu maro habraacyadii iyo t o arkii lagu soo heshiiyey nolosha iyo guddiyadu ay isla qaateen oo laysla meelmariyey inaanu raacano oo tabaqano oo aanaan ka dhex bixin arrintaasaanu ku shaqaynaynay labadaas xubnood oo aada hadda ii sheegtayna bataatanba wax musuq maasuq ahoo ka dhex dhacay iyo wax khalad ahoo ku jira ma jiraan waa gartay waxaa jirtay intii ay socotay doorashada xubnaha baarlamaanka ee maamulka puntland ka soo gelaya in qeybo ka mid a xataa xildhibaano horey ugu jiray ee iyagana ay cabanayaan oo ay leeyihiin waxaa xataa musharaxnimadeenii wax loo dhimay iyadoo aanan meesha joogin ayaana nalaga been abuuray xoosh jibriil oo kale ayaa ka mid ahaa marka ma waxaad leedahay taasi lafteeda musuq maasuq kuma jiro waxa weeye dadku qofku hadduu murashax yahay oo uu tartamo oo uu is yiraahdo codka heli maysid waxa weeye mararbaa waxaa dhacdaa inuu qofku meesha ama iskaga intixaabo ka tago amase ergadiiba qayb qayb hakisto oo is yiraahdo adigu xubnahaada kan hadeer mar haddaadan codka helayn iska hayso marka arrintaasna nidaamka iyo habraacaa jira waxaa loo raacaa nidaam baa loo raacaa qofku hadduu shuruudihii buuxiyo oo soo maro oo lacagtii shubo oo shuruudihii buuxiyo oo shahaadada murashaxnimada uu qaato oo u diyaar garoobo inuu tartamo saacadaha ugu dambeeya ama eh, daqiiqadaha u dambeeyana uu dareemo in laga badinayo oo sidaa darteed uu kaga intixaabo kaga tago goobtii codbixinta Eh, nidaamku wuxuu yahay eh, codkiisa iyo nidaamkiisa waa loo tirinaya wixii uu cod helo wuxuuna la mid yahay isagoo fadhiya marka way dhacday hadda eh, ka mid buu ahaa ahay marka adeer eh, xoos jibriil wuxuu ahaa murashax eh, dhiyey shuruudaha wuxuuna ka mid ahaa murashaxiinta tartamaysay kabacdina eh, xilliga eh, doorashadu ama codku dhacayay meeshiibuu ka maqnaaday annaguna nidaam baanu leenahay oo dee waxa weeye qofku isaga oo fadhiya buu noola mid yahay waa loo codeeyey dabcan way dhacday tartankii wuu dhacay wayna dhacdaa mararka qayb qaybtood murashaxiin intay soo tartamaan oo shuruudaha soo buuxiyaan oo hawsha kaambayn garaynayo ku jiray marka u dambaysa dareemaha inayan hor helayn badan marka ay sidaas kaga baxaan ama meesha kaga intixaabaanna nidaamku wuxuu leeyahay isagoo fadhiyay la mid tahay marka murashaxiintii kalaa fadhida isaguna wuxuu hela codkiisa waa loo tirinaya waxaa kale oo jira isaguna xildhibaan kuleeyi oo kamid ahaa mura- eh, kursigan hadda la soo celiyey oo aan leeyahay dacwada inta ugu badan isagaa leh isaga laftigiisu wuxuu kamid ahaa murashaxiinta nidaamkii oo dhan buu buuxiyey wuu fadhiyey afar xildhibaan oo tartamayey buu ka mid ahaa waana laga helay codkii marka qofku hadduu codka ka waayo reerkiisa iyo egadiisa iyo odayaashiisa hadduu codka ka waayo annaga wax naga khuseeya oo hadda saasi ma jiro si ka duwan sida gobollada kale maamul goboleedka puntland ayaa intii ay socotay doorashada xildhibaanada lasoo dooranayay waxaa isagu xilka isaga tegay xubin ka mida guddiga doorashada ee puntland kadib markii uu sheegay in doorashadu ay haraysay musuq maasuq baahay waxaan weydiiyey mar kale guddoomiyaha guddiga doorashada ee puntland waxa uu kaga jawaabayay arrinkaasi sahra su-aal fiican weeye oo runtii aan aada u jeclaa in lay su-aalo waxaan kuu sheegayaa soomaalidu waxay tidhaahdaa magaalo waa madal inta joogtaana waa markhaanti cali wuxuu ahaa xubin ka mid ah eh, xubnaha guddiga doorashooyinka puntland wuxuu aada iyo aada isugu taxallujiyey qoyskiisii hoose inuu murashaxiin si gaara isaga u saameeyo oo kuwana uu fogeeyo kuwana soo dhawaysto marar badan baa eh, guddigu ugu dulqaatay ugu dulqaatay ugu dambayntiina waxaanu go-aansanay inaanu ninkaa u saburo u dulqaadano ma- maadaama uu guddiga ka mid yahay Eh, waxaana dhacday oo markhaantiyaasheedii lahayaa murashaxiintii qayb ka mida goobtii subaxdii doorashada la geli lahaa oo dadkii aanu qoraynay buu wuxuu yidhi eh, doorashada reer hebel lama qaban karo maxaa yeelay hal murashax baa iska diiwaangeliyey waa garta Ee, sidaasaanu reerkii kaga hakinay doorashadii ilaa shardiga ahaa in laba la helo isla mararkii la- isla subaxdii waxaanu ogaanay saddex murashax oo diiwaan geliyey oo een, shuruudahoodii u dhan yihiin inay jiraan Ee, uu rabo inuu arrintaa ku carqaladeeyo ee, ee, qoyskii sidaasaanu annagu ee, qoyskii doorasho ku gelinay mar allaale markay hool ka aadeenna waa markuu iscasilay dhinacyadii ishayana runtii waanu isu soo dhaweynay waa heshiisiinay oo markaa ergadeyda ku wada jireen waa gartay taasina waxay caddaynaysaa xataa guddiga inaan loo ogolayn inuu cid si gaara u taarget garayo dadku waxa weeye eh, abbaaro siman baa laleeyahay guddigu nidaam iyo xeroosaad buu leeyahay wixii nidaamkaa dhaafana tillaabada ku habboon waan ka qaadaynay eh, inta tabartaya waayahay dhinaca kale mudane guddoomiye maxaad kaga jawaabaysaa eedeynta la xiriirta in een, laba qof oo musharaxa oo wada fadhiya midna ay boqolkiiba boqol doorashada codadka uu helo midna uusa xataa hal qofa helin oo ka dhacday puntland lafteeda taasi maxaad uga jawaabaysaa ayna taas haray annaga eh, nama khusayso eh, qofka eh, ergooyin baa doorta marka hore waxaanu la xiriiraa saxiixaha oo ergooyinka keena isagoo la tashanaya eh, nabadoonada iyo odayaasha markaa kabacdi bay ergadu noo soo gudubtaa ergada annagu waanu eh, nidaamkeeda iyo ha- habraaca iyo baanu fiirinaa shuruudaanu ka eegnaa haddii ay shuruudihii buuxaan waanu xiraynaa hadday konton iyo kowda meel wada siiso iyo hadday eh, qayb ka midihii wada siiso waa isugu kaayo mid guddiga xalinta khilaafaadka ee soo celiya koob iyo tobankan kursi ayaa qudhooda lagu eedeynaya in musuq maasuq ay ku wareegsan tahay waxaana guddigan xalinta khilaafaadka uu soo celiyey oo keliya sida la sheegay koob iyo toban kursi iyadoo ay u gudbiyeen beesha caalamku sida wararka aynu helayna ay sheegayaan koob iyo labaatan kursi kuwaasoo buuq fara badan kadib koob iyo toban qasab ay ku noqotay in ay soo bandhigaan maamulada qaarkood ayaa u arka guddiyadan xubnaha haatan ay dib ugu soo celiyeen inay yihiin maamulada qaarkood ayaa u arka guddigan in ay yihiin kuwo dana gaara kale xubnaha wakhtigan ay dib ugu soo celiyeen waa kan maxamuud cilmi oo ka mida guddiga doorashada ee jubbaland marka kursiga haatan laydinku soo celiyey ayaa tuhmaysaan in madaxtooyada ay saameyn ku leedahay in la soo celiyo ah wasiirkii hore oo madaxweynaha wasiirada aadka ugu dhawaa ka mid ah waxaan tuhmaynaa culayska hadda la yidhi kursigan hal la celiyo kuraas si hergelcad a maaragtay loo tuhmayey inay dhibaato ka dhaceen oo kalaa dalka ka dhacay waxa kuwii ayaga ahaana aan looga hadlin kana looga hadlay waxaan u arkaynaa inay tahay faragelin kore guddiga xalinta khilaafaadka oo war-saxaafadeedkan uun soo saaray maalin saddexaad ayaa laba xubnood oo ka mida sida guddoomiyaha guddigan aan muddo doondoonay si ay uga jawaabaan eedahan loo haysto ee ah iyaga qudhooda inaysan ka marnayn musuq maasuqa hareeye doorashooyinka soomaaliya hanaanka haatan ay u socdaan hase yeeshee midkoodna iima suuroobin inaan helo rofesor afyare cabdi cilmi waxa uu bare ka yahay jaamacadda qatar ee dooxa waxa uu qabaa in aas-aaskii hore ee xulashada doorashada xildhibaanadanba ay ahayd mid khaldanayd waa mahadsan tahay sahra horta marka hore waxaan alifkay kasoo hallaabeen markii kow waxaa la sameynayey waxaa sameeyey dhowr nin oo oo u badan madaxda gobolada iyo saddexda nin oo u sarreysa dowladda dhexe ayagaa waxay ku heshiiyeen marka inay sameeyaan laba guddi oo midna uu heer gobol yahay midna uu yahay heer dowladda dhexe guddiyada heerka dowladda dhexe marka waxaa ka awood batay processkiina hadda aada u kontaroolay kuwii gobolada ka jiray oo ujeedaduba ay ahayd nimanka meesha joogaa ee maamulada joogaa habka keliya ay ku kontarooli karaan waxa natiijada meesha kasoo baxaysaa waxay ahayd inay guddi ay samaysteen oo ayaga shaqaalahoodii iyo dadkoodii saaxiibadooda ahaa ay u dhiibeen si ay shaqaalahoodii iyo guddiyadii saaxiibadooda ahaa usoo saaraan nuxurku intaasuu ahaa ujeedadaasna ujeedo ay isla wada ogol yihiin oo sideedda ama toddobada nin ee meesha joogtay ay isku ogolaayeen inay ku boobaan nin walba wuxuu boobi karay ahayd marka waxaa kusoo aruuray meesha guddigii gobolada joogay markii horeba ma dhegaysanaynin guddiga dhexe oo waxaad arkaysaa inaan marar badanna markaad la hadasho waxay kuleeyihiin qoladan goboladu waxay rabaan ay iska samaysanayaan oo qoladii dowladda dhexe iyo ku magacaabineed cumar dhegey iyo kooxdiisa cid dheg jalaq u siinaysa may jirin marka waxaa meeshii yimid xoogaa power struggle iyo nin walba kooxdiisi inuu meesha geysto oo gashto qoladii goboladu marka wuxuu waa soo samaysteen waa soo jacbursadeen waxaan marka rabaa keliya inaan dhowr shay kaa meeshaan isla fiirino kow inta kursi ee wareeg labaa tagtay horta way yar waxa dhan labada boqol iyo toddobaatan iyo shanta marka la fiiriyo kuraasta wareeg labaad la isla gaaray way yar tahay kuraasta soddon cod wax ka yar lagu kala badiyeyna way yar tahay waxaad arki konton iyo kow konton afartan iyo shan waxaa marka meesha ka muuqata waxa dhan baaba broceska dhan ayaa ahaa broces aan aan aan aan aan loogu talagelin in ama lagu tartamo ama si xalaala ay wax uga soo baxaan guddiga khilaafaadka marka waxaan rabaa inaan kusoo koobo guddiga khilaafaadka marka waxaa u imaaday ma aha keliya laba toban iyo kugan ay diideen waxaa imaanaya labada boqol iyo toddobaatan iyo shanta siday u badan yihiin haddaysan siddeetan sagaashan boqolki gaarin waxa dhana wax lasoo wada boobay oo lasoo calwiyey ahaa marka ayagii hadda waxaa lagu eedeynayaa inay koob iyo tobankii loomo-ooyaanka ama qaar labado xabo iyo dhowr xabo oo ay isleeyihiin maaragtay waa awood badan ma laha inay ka dhageen oo raggii jabaabiirta ahaa ee sida sida cad wax usoo boobay aan dhinacooda la fiirin yacni taasay eedaas a loo jeedinayaa laakiin guud ahaan dowladda dhexe guddiyadeeda awood fara badan ma leh ama mid khilaafad ha ahaado ama mid doorasho ha ahaado maamulka hirshabeelle ayaa waxaa dib loogu soo celiyey kursiga uu u tartamay maxamed cabdulaahi xasan oo uu ku guulaystay waa wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga xilli habeena markii rabshado lagu eedeeyey oo rasaas ay ka mid ahayd oo ay rideen ilaaladiisa ay ka dhacday xarunta doorashada saqdhexena la sheegay inuu ku guulaysto kursigaasi iyo cabdicasiis saalax armaan hase yeeshee madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo qudhiisaba ka jawaabay arrinkaasi waxa uu sheegay in go'aankaasi aysan ahayn mid cid kale ka go'a oo iyaga oo keliya ay go'aankeeda leedahay cidda la dooranaya iyo cidda ay dooranayaan annagu dadkaan soo dooranay waan naqaan cid aan annaga ahayn oo xaq u leh inay dadka durtana ma jirto guddigii doorashooyinka madaxa bannaa heer gobol iyo heer qaran intaba waa ay fadhiyeen waana ay muxuu ahaa ka qayb galeen doorashooyinka halkaa ka dhacay sidaa darteed waxa waaye dadkii soomaaliya lixdankii iyo kasii horay iyo wakhti walbo ay doorasha dhacaysay dad wax qabaah waa jireen dad kursiga hadduu u suurageli waayo wax sheeganayaah waa jireen galmudug oo horay uga mid ahayd meelaha ugu daran ee khilaafaadku ay ka jireen maamulkaasi markii koob iyo tobankani kursi kursi ka mida dib loogu soo celiyey ayaa iyaguna waxa ay soo saareen war-saxaafadeed ay ku diideen go'aanka guddiga xalinta khilaafaadka markii dib loogu soo celiyey kursiga axmed maxamed abtidoon guddoomiyaha guddigaasi xuseen sheekh maxamed ayaan weydiiyey bal aragtidooda ka maamul ahaan sahre aada umahadsan tahay waxaan u aragnaa koob iyo tobankaas xildhibaan oo la soo celiyey in ay micnaha arrintaasi arrin oo oo sax sax aysan ahayn aan aaminsannahay koob iyo tobankaas qof waxaa lagu soo doortay doorasho saxa oo xalaala lagu soo doortay sidaasaan aaminsannahay haddaan nahay maamul goboleedka galmudug waa gartay gudigiisa doorashada waayahay waxaa jirta in galmudug ay ka mid ahayd meelaha ugu khilaafka badan dil ayaa ka dhacay musharaxiin ayaa iyaga oo dhaqaalahoodiiba loo diiday inay tartamaan kuraas dumar lahaa rag ayaa u tartamoo qaatay ee waxyaabo fara badan ayaa ka jira galmudug oo cabashooyin fara badan ayaa kasoo dhacaya marka maxaad ku diidantiin in musuq maasuq uu geli karo kuraasta qaybo ka wallahi annaga kolley annaga meesha joogna dadkuna waa waxaa laga yaaba kuturkuteynta waa iska badan tahay laakiin annagu markastaba ka gudbi ahaan waxaan raacaynay hanaankii doorashada loogu tala galay musharaxiin waa laga yaabaa qofkii musharax wax waaye inuu iska sheego musuqmaas sidaana wax u dhaceenayo waxaa la musuqmaasqay laakiin annaga markii u horeysa boroseska odayaasha boqol iyo soddon iyo shanta jir aa noo keenayay oo ayagoo la soo tashan nabadgoonadooda ergadaa sidaasaan ku keenayay kabacdi waa hubinaynay kabacdi markii la hubiyo oo dhinac kasta laga hubiyaa la aqbalayay markaas kabacdi aana kulley musharaxiintii oo u tartamaysay micnaha laga qabanayay araajida sidaasayna doorashadu ku dhacday waa gartay hoggaan dhaqan oo saxiixayaasha ka mid ahaa ayaana ka qayb gelin doorashada meelaha qaarkood sidaasoo kale cabasho ayay gudbiyeen guddiga xalinta khilaafaadka u gudbiyeen xubno qaarkood hadda waa laidinku soo celiyey marka sidee waxaanoo dhan aad u xalinaysaan hadda xilli aad soo gebagabayseen doorashadii naha wallahi nasiib darre waxaa guddiyada khilaafaadka anagu meelaha media iyo waxaasaan ka maqalnay waxna nama weydiin wax laysku haystana nooma isa sheegin annagana meesha ilaa afar bilood broseska doorashada ku jirnay marxalado kala duwanaa lasoo marmarayay ayaga oon waxba na weydiin meesha ay wax ka dhacayn annagaa joogna oo doorashada loo qabtay iyo broseska soo martay iyo nidaamkay soo martay ayaga waxbana laska weydiin unbay qolooyin musharaxiina ay inta u tageenaa laga yaabaa go-aana ina iska soo saareen taasna sax maaha sharcina maaha maaragta adinkii dhankiinana aad saan leedihiin guddiga xalinta khilaafaadkana ay yidhaahdeen waa in dib loogu noqdaa intaanoo kuraasa qayb aad ku leedihiin adinka galmudug maxaa idin qorshaysan marka inaad wax ku xalisaan horta gudi guddiga khilaafaadka marka ay wax ogaanayaan waa inay horta ay baaris sugdiyaan oo ay ogaadaan meesha waxa ka dhacay annagana weydiiyaan annaga dukumentiga hayno sidee wax u dhaceen waxa dhan dadkii rabay in la weydiiyey annaga ahayd cid wax la weydiiyo male go-aana iska soo saareen marka saas waxay noqonayaan micnaha sharci darra waaye waxaa ficneed inay micnaha shuruucda ay ku dhisan yihiin inay ilaaliyaan oo si cadaalad ay wax u suubiyaan go-aana iska gaareen warar badan kulley waa nasoo gaareen laakiin annaga kulley aragti ahaan guddigeena galmudug iyo dhammaan guddiyada dhan warsaxaafadeedaan kasoo saarnay arrintaas ayada ah sax ma aha wax sharcigana maaha sharciyadna ma haysato dadkii meesha joogay oo garoonka joogay waa in wax la weydiiyaa may wax ku dhishaan ayaga hadda maxay ogyihiin waxnama warsan meeshii ma imaan baaris lama suubin go-aana iska qaateen marka arrintaas waxay u eg tahay kulley dad oo min jeclaysi iyo dana gaar wax laga leeyahay dana siyaasadeed un baanu arkayna inay waa gartay guddoomiye waxaase lagu eedeynayaa maamulkaaga adiga aad guddoomiyaha guddiga doorashada u tahay ee galmudug in ay aada ugu dhow yihiin una janjeeraan mas-uuliyiinta dhinaca ee madaxtooyada soomaaliya taasina ay saldhig u noqotay in qeybo ka mid a kuraasta wakhtigan buuqa uu hareeyey ay taasi qeyb ka tahay marka maxaad uga jawaabaysaa hadalhaynta dadka qaarkood iyo eedahaasi wallahi taas waxa waaye waa wararkii un kuturkutayta ahayd annaga kama waxaana guddi madax bannaan madaxtooyadana hadda dadku waa wada ogyahay maba ismaqaanba madaxtooyadaas hadda oo iyo guddigeena xiriir malax madaxtooyada soomaaliya waa taa laakiin annaga guddi dhexdhexaada oo madax bannaanaan nahay wax xiriiraya wax naga dhexay laakiin madax soomaaliyeed waaye oo hadda dalka ayaga haya laakiin doorashadana faragelina kuma suubin waana ka madax bannaan waa gartay haddaad madaxtooyada soomaaliya ka madax bannaan tihiin iyo xagga dowladda federaalka dhinaca maamulka adinka idin magacaabay ee maamul goboleedka galmudug marka la eego sidee baad uga gacan banaanaan kartaan oo loo dhihi karaa musuq maasuq xagga maamulka ma soo dhici karto mar haddii ayaga idin magacaabeen oo xubnaha imaanayana ay saameyn ku yeelan karaan sax waaye maamulka maamul goboleedka waanu magacaabeen annaga sax waaye taas wax jira waaye laakiin waa ka madax bannaan nahay wada shaqaynna waa leenahay because ammaanka securityga nabadgelyada ayagaa qaabilsan annagana qaybaha sida doorada hanaanka doorashada iyo siday u socota annagaa u madax bannaan marka wada shaqayn dhinacaas guud waa naga dhexeeya laakiin waa ka madax bannaan nahay xaqiiqana waa run ayagaa nasoo magacaabay laakiin shaqadeenna annagaa u madax bannaan guddiyada maamulada ayaa ah kuwo ay soo doorteen maamul goboleedyada ay matalayaan waxaana dad badan ay u arkaan in xubnaha la doorto iyaguna ay saameyn ku leeyihiin doorashadooda iyo sida ay u soo baxayaan madaxda maamul goboleedyada waxaa sidoo kale xusid mudan in ergooyinka lasoo xulay dhowr jeer la babedelay qaybo ka midana dusha laga keenay sida ay sheegeen dadkii ka qayb galay goobaha ay ka socdeen doorashada codbixinta ee magaalooyinka magaalo madaxyada u ah maamul goboleedyada su-aashaasi waxaan weydiiyey guddoomiyaha guddiga doorashada ee maamulka galmudug kaba soo qaadba madaxweynaha maamulka cid uusa wadanin ama uusa keenin ama uusa raalli ka ahayn suuragal ma kuu taa adigoo guddoomiyihii guddiga iyo guddigaaga in musharaxiinta intuu ka mid noqdo la dooran kara si furan wallahi dadka soddon iyo lixda oo meesha lagu doortay waa runtii sare haddaan sida dhabtaa kuu sheego oo dadka madax bannaan ay waxaas ahaayeen meelo kala duwan ay ka yimaadeen waa la yaqaanaa soomaalidana waa istaqaanaa waxaas waxa waaye waa waa warsuuqi meelaha lagu weeyay qofkii musharaxa wax waaye waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo ani saasaan wax ku waayey saasaan wax ku waayey annaga doorashadan si cadaalad u dhacday afar biloodaan soo wadnay meelo kala duwan siyaabo kala duwan iyo iyo xaalado kala duwan ay soo martay alxamdulilah dhib la-aanna waa dhacday soddon iyo lixdii kursina kulley galmudug laga rabay waa isku soo gunaanidoo khilaafkan guddiyada maamul goboleedyada iyo guddiga xalinta khilaafaadka waxa uu sii seeteen karaa xilligii lagu waday in soomaaliya ay ka qabsoonto doorashada madaxweyne siddeed iyo labaatanka bishan taasoo tan iyo bilihii lasoo dhaafay bil walbaba ay bil dib uga sii dhacaysay waa hagaag brofesor afyare cabdicilmi hadda waxaa muuqata khilaaf horle oo cusub oo ku saleysan maamul goboleedyada guddiyadooda doorashooyinka iyo sidoo kale guddiga xalinta khilaafaadka sidee ayay doorasho ku dhici kartaa marka wallahi horta guddigan guddiyadan waa wax la sameeyey mashruucan hadduu mashruuc siyaasi ku bedelana qoladaas siyaasadda ayagu go-aanka ka gaara unbaa ka gaari doona nimankaas hadda madaxa ayaa inta isku yimaada ayaa la rabaa inay wixii soo gebagabeeyaan oo ay hore u dhaqaajiyaan go-aan siyaasiyahay ka gaarayaan go-aan sharci ah haddii waxa sharci iyo wax laysla aado waxay u badan tahay waxa meesha yaalloo dhan inayna sharci ahayn marka go-aamo iska siyaasiyaho xalmastuura inay ka gaaraan ay u badan tahay oo la yidhaha intaan iidaa aan intaan kuu daaye waxa waa rag wada tartan jiro nin walbaahe nin buu gadaal ku wataa kuwaan lagu dhagaa ujeedaa loogu dhagayaa oo waxaa laisleeyahay kuwa aad adigu wadata ku bedelo marka waxaan isleeyahay waa waa khilaafkaa siyaasiga ah oo ayaga ka dhexeeya aakhirka dhowrkii ninee meesha madaxda ka ahaa u noqonaya ayaa hadda ayagii unbay u tegi doontaa ayagaana go-aanka gaari doona u malayn maayo process iyo nidaam iyo waxaan bulshada caalamku ay ku xiiqayso meesha ma yaalaan waxaa ka taagan muran ah koob iyo toban maahane amaaba lixdan iyo sagaalka ay sheegayaan ay ahayd inay ku dhagaan haddayse ku dhagaan oo ay yidhaahdaan waxaan waxba kama jiraan maxay ayaga awoodoodu la eg tahay maanta ma suurtagele inay intay dadkii ilaan wixii oo dhan a maaragtay aan meel fiican lagu samaynaynine inay waxay hadday diidaan xataa ma laga dhegaysanaya guddiga doorashada oo qolada loo cumar dhegay iyo nin bay yidhaahdeen doorashada kama qeybgeli kara ninkii xildhibaana laga soo dhig waa joogaa hadda waxbana kama dhihi karaan aakhirka waxaa siyaasadda unbaa go-aan looga gaaraya maahane marka guddiyadani horta awoodda ay isi siinayaan ful mana fulin karaan xaqiiqa ahaanna male marka horena guddiyada gobolada ka awood badnaa haddana siyaasada xukumaysa ee sharci hadda oo oo meesha la raacayo oo yaallaa ma jiro horta intaas waa waa waxaan isleeyahay way caddahay waxaa muhima marka dadka soomaalida guud ahaan waxaa khasaba in uun ha looga gudbo layidhaah oo hore looga soco laakiin haddii xalaal laga raadiyo meeshaan xalaali ka soo bixi mayso complete guud ahaana barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ayaan intaasi ku soo gebagabeynayaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
saare cabdi axmed ayaa barnaamijkaasi idinla socodsiinaysay halkaaad ka dhagaysanayseen waa v o a dhegaystayaal markana aan gudagalno qodobada kale ee aan caawa idin hayno sida aad wararkeenaba ku maqlayseen war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya michael kitin ayaa lagu sheegay in shir ay wakiilada beesha caalamku la yeesheen guddiga madax bannaan ee xalinta khilaafaadka doorashooyinka soomaaliya ay ka dalbadeen inay bixiyaan faahfaahin la xiriirta diiwaangelinta kuraas la sheegay in lagu murunsan yahay oo ay guddigu soo celiyeen haddaba go-aankaasi beesha caalamku ay gaartay ayaanu waxaanu wax ka wareysanay sida ay bulshada rayidkaahi u aragto diini maxamed diini oo ka mid ah ururada bulshada rayidkaahi ee magaalada muqdisho nuur xasan nuur bukhaari ayaana khadka telefoonka kula xiriira oo weydiiyey bal siday u arkaan go-aankaas run ahaantii go-aankaas hadda beesha caalamka ka soo baxay iyo numberka yacni ay dalbanayaan oo leeyihiin intii horeod ma usoo gudbiseen runtii annagu hadda wax weyn uma aragno bulshareed ahaan sababtoo ah nimankii waxaaba ayagaaba dhaar dariiqa la taagan oo maamul goboleedyadii waxay leeyihiin kow iyo tobankii kow iyo tobankii xildhibaan ama la yidhi ha lagu celiyo kursiyo ha lagu celiyo la yidhi waxay leeyihiin maba lagu celin karaba marka annaga waxay noola muuqataa wixii aan markii hore ka dignay oo ahaay dad oo shaqaale ah oo xafiisyada wasaaradaha iyo yani ka shaqeeya xafiisyada sarkare ee dawladda in lasoo magacaabay marka marnaba yani sidii rabay inay u shaqeeyaan guddiga khilaafaadka ama guddiga doorashada uma aysan shaqayn maamul goboleedyaduna sidii code of conductigu ahay doorashada uma aysan shaqayn haddana waxay taagan tahay inay sidii warlogiska oo kale yani hogaamiye kooxeedkii oo kale yani wixii ay markii hore ku heshiiyeen oo aqbaleen oo saxiixeen inay hadda taagan yihiin oo leeyahay annaga wax haba yaraatee wax dhaliilana lagama soo saari karo marka waa waa nasiib daro runti marka adiniyo dhibka ugu weyn xaguu ka jiraa maxay tahay isqabqabsiga soo baxay xilligan xilli ay aada usoo dhawaatay oo waktigana uu ku yaryahay ee doorashooyinkii soomaaliya yani runtii dee ma og tahay wax waxaan wax markii horeba loogu talagalay ahayd insaan yani wakti ciriiri ah oo aan loogu talagelin oo dawladdii waktigii ka dhacay in doorasho la qabtaaba qalad ah waxay ahayd afarta sano gudahood in marka hore doorashada lagu qabto yacni maalinba maalinta ka dambeydana ballan ay qabsanayaan wakti ay u qabanayaan doorashada waktigaasna hade waa waa ka baxayaan waxbaa lagu heshiinaya wax alla wixii lagu heshiiyo maamul goboleedyadu oo muujinaya dawladdu inaysan wax awooda ku lahayn ballantii waa diidayaan marka waa wax hadda annaga noo muuqdo waxay tahay naasmuujintii beesha caalamka afartii sano ee lasoo dhaafay ay ku haysay maamul goboleedyada iyo iyo dawladda federaalka oo maalin walba aan ka digayna bulshareed ahaan oo lahayn qaladaadkaasaa ka imaan kara waxaana ha laga joojiyo waa intii uun wax hadda muuqdaa laftigeeda ma dareemayno beesha caalamka sidii la rabay inay arrinkan uga hadlaan in uga hadlaayaan diiniyo war ka soo baxay xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya waxaa faahfaahin loogaga dalbaday guddiga doorashooyinka in ay ka hadlaan wax ay ka yeeli doonaan dadka kale ee la filayay in laga saaro liiska baarlamaanka cusub marka arrintaasi sidee kula tahay oo ma laga yaabaa in dad kale hadda laga saaro liiska horta runtii waxaa bulshada soomaaliyeed iyo caalamkaba cashar ugu filan qaabka xitaa go-aanka lagu gaaray kow iyo tobanka qaab sharciya ma ahayn oo xeerkii maaragtay guddiga khilaafaadka lagu ansixiyey waafaqsan ma ahayn waxay ahayd qofka la eedeynayo oo kursiga lagu haysto iyo qofka ku eedeyn la yacni dacwada qaba iyagoo ishor fadhiya dad badan oo observerisn ah oo public hearing laga dhigo oo qof kastaaba uu og yahay waxa uu ku dacwoonayo iyo xaqiiqada uu haysto marka horta koo iyo tobankan si sharciya xitaa laguma joojin kuwa kalena waxaa la islahaa dee in si aan sharciga loo marin hala boogsiyo go-aankan hala dedejiyo marka waa musuq maasuqii oo oo gobolada ka yimid dhamaystirkiisii waaye marka marnaba hadda meeshaas yacni maba ka sugaynaba inay yacni wax saxmaan beesha caalamkuna yacni markasta eeday iska soo celinayaan maahane wax ficil oo la taabo karo oo ay qabanayaan oo arrimahan musuq maasuq ay ka qabanayaan annaga noo muuqda waayahay dadka hadda la sheegay in la laalay dabcan waxaa dhici karta in ay tartan iyo loolan adag ay galeen qaarkood waxaa ay eedu ahayd in ay maaragtay musuq maasuq sameeyeen marka sidee kula tahay sidee u aqbali karaan run ahaantii dadkii ugu musuq maasuqa badnaay oo kuraasta soo xoogay oo yacni runtii dadkaas lama taaban xitaa dadka hadda la taabtay waa dad masaakiinahay u badnaayeen nimba ninkau ka maskiinsanaayo waxaa la yidhi miskiinaam iska lafuulo leh xitaa kow iyo tobankan dadkii ka daraay boqol jibaar ka dhib badnaay oo awooddii dawladda isticmaalay oo dhaqaalo fara badan isticmaalay oo yacni runtii yacni hakafal awoodo isticmaalay lama taaban marka yani runtii tan laftigeedu waxay ahayd uun hal yidhaahdo guddigii waa wax soo celiyey marka waxaan u fahamnay inay tahay santirasho waxa hadda dhacay Eh, cadaaladna maaha mana waafaqsana xeerkii lagu ansixiyey Eh, annaguna marnaba yani wax aan raalli ka nahay bulsho rayid ahaan haddaan nahay maaha waayo ugu dambeyntii waktiga aad ayaad moodaa inuu cariir ugu yahay doorashooyinka soomaaliya isqabqabsiina waa lasoo sheegaya marka tani maxay u dhimi kartaa arrimahaas oo dhan yani waktigan marka la ciriiriyo waxaa la rabaa in wax la musuq maasuqo mar kasta ood aragto eh, bulsho rayid ahaan waxaan aaminsanahay eh, waktiga ama ajandaha la ciriiriyo waxaa waxa lagu hoos qarinaya waa musuq maasuq marka annagu waxaan islahayn haddiiba ay dhacday in intaan la daahay in haddana procedureka markii doorashadu wada dhammaato oo masalan eh, waqooyiga yani xildhibaanada oo xamar doorashada ku galaya doorashadu dhammaato oo doorashadii soo wada idlaato ayaa baarlamaan shiritaankiisa iyo dhaarkiisa laga wada hadli doona marka annagu sababaha loo boobsiinayo waxaan isleenahay waa sababaha aan isleenahay inta badan musuq maasuq ay la xiriiraan kaasi waxa uu ahaa diini maxamed diini oo ka mid ah madaxda ururada bulshada rayidka ee magaalada muqdisho wuxuuna khadka telefoonka ahi magaaladaasi ugu waramayey waryahayga nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a dadweynaha maraykanka ee ka qayb galay codayntii doorashada madaxweynaha bil iyo dheeraad ka hor ayaa doortay ciddii ay rabeen laakiin marka ay noqoto dastuurka maraykanka madaxweynaha maraykanka ayay weli tahay in la soo doorto taasina waa nidaamka jira ee ay dejiyeen aabbayaashii aas-aasay dalka maraykanka qarnigii siddeed iyo tobnaad kuwaas oo aan marnaba ku kalsoonaan in dadweynaha ay gaaraan go'aan xigmad leh wariyaha v o e da ee caroline berstuty ayaa warbixintan inoo soo diray caashe ibraahim ayaa soo koobaysa dadweynaha maraykanka waxa ay bishii hore u dareereen goobaha codbixinta waxaana ay doorteen madaxweyne sidaasi daraaddeed midka hela codadka ugu badan ayaa guulaysanaya soo sidaas maaha ma aha arrin jirta hillary clinton waxa ay heshay shan iyo lixdan dhibic toddoba milyan oo codad ah donald trumpna waxa uu helay laba iyo lixdan dhibic sagaal milyan haddaba sidee ayuu madaxweyne ku yahay dastuurka ayaa dejiyey nidaam loogu yeero electoral college oo macnaheedu yahay ergocodeed kaasoo go'aan ka gaaraya qofka loo doortay madaxweyne wakiillo lagu magacaabo codeeyaasha ayaa laga soo xulayaa gobol kasta si ay ugu codeeyaan musharaxa ku guulaystay codadka ugu badan ee gobolka tirada codeeyaasha ee gobol kasta waa ay u siman yihiin xubnahooda koongareeska sidaasi daraaddeed gobollada ugu dadka badan waxa ay leeyihiin codeeyayaal badan gobollada dadka yarna waxa ay leeyihiin kuwo yar marka arrintan la eego musharaxa ku guulaysta madaxweynaha ee donald trump waa inuu haystaa codadka ugu badan ee ergada amaba laba boqol iyo toddobaatan cod oo ah midka ergada trump waxa uu helay saddex boqol iyo lix clintonna laba boqol laba iyo soddon marka maxay tahay sababta ay aabbayaasha dalkan dastuurka ugu dareen ergocodeedka loo yaqaano electoral college su-aashaasi ayaa waxaa la weydiiyey brofesor george edwards oo jaamacadda a n m ee gobolka texas ka dhiga cilmiga siyaasadda
qaar dhab ahaan ma aanay aaminin in dadku codeeyo tanina hadda ka hor marnaba lama saarin wax cabir ah sidaas daraaddeed ma aha wax aanan caadi ahayn amaba aanay ahayn mid lagu kalsoonaado isu soo ururidda ama goobasho sida ay dadka qaar tixraaca ka dhigtaan sanadkan aan isaga oo kale horey loo arag qaar ka mid ah guddiga codeeyayaasha ayaa waxaa cadaadis lagu saarayaa in ay beddelaan codadkooda laakiin isbeddel kasta oo ku yimaada natiijada waxay u baahnaan doontaa in donald trump uu waayiyo toddoba iyo soddon ergo codeed taasoo si weyn ugu muuqata inaanay dhacaynin waxaa sidoo kale jira hadal meesha looga saarayo hanaanka qadiimka ah ee ergo codeedka waa kan mar kale edwards
waxay anigu ila tahay inuusan jirin waxtar uu leeyahay ergocodeedka gebi ahaantiis waxa uu ku xadgudbayaa sinaanta siyaasadeed taasoo macnaheedu tahay in guud ahaan codadka aanan loo tirin si isku mid ah maalinta isniinta ah ergocodeedda ayaa u kulmaysa in ay codadkooda dhiibtaan waxaa la filayaa in ay keliya noqoto mid rasmi ka dhigaysa hanaanka doorashada kadib bisha january labaatankeeda ayaa donald trump loo dhaarinayaa madaxweyne
cashe ibraahin ayaa inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha v o eda corol bersuti oo ka hadlaysay codadka maraykanka ee hadda la sameynayo waa tahay jaamacow markan gunaanadka idaacadda ayaanu kusii siqaynaa dhegeystayaasha waxaan usoo qabanayaa fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole iyo heestiisii ruun
abaalkaad iga mudnayd weligii ma iloobayee ogow ruuney ogow adaan efka ku jeclahay codka macaan ee fanaanka lafoole iyo heesta ruun ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenni halkanna waxaa si wada jira idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaan idinkaga tegayaa aan idhahdee fiidnimo ismaqal dambe oo xiise leh xirunkoday iyo gudoonkii gufaacadaay xariirkii ioon tirtiyo raxmadan ku ildoogsaday xariirkii ioon tirtiyo raxmadan ku ildoogsaday asaaskii urubdhigiyo aqalka tiire isu hayay asaaskii urubdhigiyo aqalka tiire isu hayay siday wiilu imahe egmada ugu laxabsataa uurkuu nugu seexato